Ishacya cutubka kow iyo soddonaad waxaa iska hoogay kuwa Masar caawimaad ugu dhaadhaca oo fardo ku kalsoonaada oo gaari fardoodyo isugu halleeya baadidooda aawadeed oo fardoodleyna isugu halleeya xoogooda badan aawadiis laakiinse aan kan quduska ah ee reer banu Israa'iil fiirin oo aan rabbigana inaba doondoonin laakiinse isaguba waa xigmad badan yahay oo belaayuu keeni doonaa oo ereyadiisana dib uma soo celin doono laakiinse wuxuu ku kici doonaa reerka xumaanfalayaasha iyo caawimada kuwa xumaanta sameeya haddaba bal ogaada in misriyiintu ay bani'aadmi yihiin oo ayaan ilaahay ahayn iyo in fardahoodu ay jir yihiin oo ayaan ruux ahayn oo markii rabbigu gacantiisa fadiya kan wax caawiya wuu kufi doonaa kan la caawinayana wuu dhici doonaa oo labadooduba way wada halligmi doonaan waayo rabbigu wuxuu iga leeyahay sida aar libaax iyo libaax yar oo raq ku kor guuxa oo markii adhijiro badan loogu yeero aan codkooda ka baqin ama aan qaylidooda ka cabsan ayaa rabbiga ciidamadu uu soo degi doonaa inuu buur siyoon iyo kurteeda korkood ku diriro sida shimbiro duulaya ayaa rabbiga ciidamadu yeruusaleem u daafici doona wuu daafici oo wuu samata bixin doonaa wuuna u tiri doonaa oo badbaadin doonaa reer banu israa'iilow u soo noqda kii aad iyo aad uga caasiyowdeen waayo maalintaas nin kastaba wuxuu iska hori doonaa sanamyadiisii lacagta ahaa iyo sanamyadiisii dahabka ahaa oo ay gacmihiinnu dembi idinku sameeyeen oo markaas kan reer cashuur wuxuu ku li'aan doonaa seef aan bani'aadmi ka iman oo seefta aan xagga dadka ka iman ayaa dili doonta oo seeftu ka carari doono oo barbaaradiisuna addoommo bay noqon doonaan oo cabsi ayuu qalcadi kala sii gudbi doonaa oo amiiradiisuna cabsi aawadeed bay calanka uga carari doonaan saas waxaa leh rabbiga dabkiisu siyoon ku jiro oo foornadiisuna ay yeruusaleem taallo